wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa si rasmi a u bilowday qaabilaadda ardaydii ku hartay idtixaanka fasalka sideedaad ee sanadugsiyeedka qaabilaadda ardayda waalidiinta iyo macalimiinta soo codsada in loo hubiyo maadooyin gaar ah ayaa ka bilaabatay xarunta dhexe ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug qaar ka mid a waalidiinta ayaa uga mahad celiyey wasaaradda sida daahfurnaanta leh ee ay waraaqaha ardada lagu hubiyo iyaga oo sheegay in ay ku qanacsan yihiin natiijooyinka ay kala soo laabteen iyo sidoo kale kuwa loo soo bandhigay raxiim aniga cabdi daahir faaraxa la yidhaahdaa magaalada ceeldheeraan ka imid marka waxaan cabashaan soo gudbasasaday ilmo dhacay ah markii aan imid imtixaankiya gacanta la ii saaray si wanaagsanoo hufanoo hagaagsan ouna mataqaanay la ii hordhigay waana ku qancay dadkana waxaan leeyahay qof cadaalad darre lagu sameeyey lama arko qof walba wixii ou dhigtay oo isagu meesha ku qortay aa loo soo bandhigay waana ku qancnay waana qaadannay dadkana waxaan leenaha ku qanca magaalada dhuusamareeb waxaan ka mid ahaa waalidiintaas waxaan ka soo qayb galay imtixaamaadkii iyo sidii ay uga samafalaysay wasaaradda waxbarashada galmudug markaan arkay imtixaamaadkii iyo sida hagarla'aanta imtixaankaas loo saxay waxaa ii soo baxday mas-uuliyad weyn yacnii heer caalami ah inay ahayd ee ay jirtay caqabad gaabis ah oo ka timid ardayda ama waalidiinta isxilqaan la'aan la xiriirta waxbarashadii inay ahayd ayay ahayd ugu dambayntii agaasimaha ibtixaanaadka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug axmed kheyre ayaa ardada ku hartay ibtixaanka ku wargeliyay in wasaaraddu ay siin doonto tixgelin gaar ah si ay ugu helaan fursado waxbarasho sanadka soo socda si ay u sii wataan waxbarashadooda
maanta waxaan ku bilownay caasimada dhuusamareeb oo aan waalidkii iyo ardaydii iyo macallimiintii qayb ka mid aan ugu soo booqdeen xarunta wasaaradda arday badan waa loo shaqeeyey kuwanana ilaa galabta waa loo shaqayn doonaa kuwana ilaa beriyaa loo shaqayn doonaa arday walba waxaan iyo waalid walba xaq u leeyahay in la qanciyo ay arkaan waalidiintu intooda way qanceen wayna arkeen in waxba imtixaanka in si sax loo saxay in ardaydu dhibcuhu keensadaan sidaan ahayn si kastaba ku dhacdo waxaan kaloo sanadkan aan ugu darnay wacyigelin la xiriira ardaygu hadduu imtixaanka ku dhaco inuu fursado kale heli karo waxbarashadiisa ku sii socdo in niyadda loo dhiso ardayga dhiirigelin la siiyo waxaa kaloo xusid mudan oo sanadkan wasaaraddu ay soo kordhisay ardayda imtixaanka ku haray inay fursado gaara siisay si ardayga niyaddiisana loo ilaasho kalsoonidiisa waxbarashadiisa si watana loo ilaaliyo kow wasaaraddu waxay sanadkan samaysay in ardayda imtixaanka fasalka sideedaad ka haray ee ku laabtay sanadkan sideedaad waxbarashada ku laabtay manhajkiisa fasalka sideedaad in la siiyo si ay waxbarashada ugu sii wataan waxaa kaloo wasaaraddu sanadkan u fududaysay iskuulaadka gaarka loo leeyahay khaasatan oo ardayda laga qaado fiiga in wasaaraddu ay ka bixiso oo sanadkan ay si bilaasha imtixaanka ay fasalkooda ay kusii wataan waxbarashadooda dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ay shaacisay ibtixaanka fasalka sideedaad kaas ay ku hareen ku dhowaad lix boqol oo arday taas oo walaac weyn ay ka muujiyeen waalidiinta macallimiinta iyo ardada ibtixaanka ku haray